Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray amar ku aadan joojinta bacaha halka mar la isticmaalo ee ay bulshada adeegsato taasi oo ay sheegtay inay dhibaato weyn ku qabaan dadka iyo deegaanka iyo weliba xoolaha. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabatay kulan looga hadlayay sidii lagu joojin lahaa isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo. Kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda waxaana ka qayb galay wasaaradda amniga, wasaaradda ganacsiga, maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Cabdi Nuur ayaa sheegay in ugu dambeyn bisha koowaad ee sanada laba kun shan iyo labaatan aan la arki doonin isticmaalka bacaha.
dhibaatooyinka oo baxa- bacaha halka mar la isticmaalo een yaa ka hayta deegaanadan koonfur galbeed bulshadiiya caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba marka markii un isla falanqeyno ku damba een un loo fiiriyaana baahida liingoba inay bini aadinka ku nool ee deegaanadan ee koonfur galbeed oo noolaha ah hanagadeen een eh, dadka bini aadinka ama dadka dhirta hanaga toy een bacdan oo halka mar la isticmaalo wali ka haytaha een runtii caafimaad darro aad u weyn iyo deegaankii iyo meel raayis bay'adii dhanba een iyada aan wasaqayti isla markaasna eh, dhibaatooyin weyn ka hayta saas daraaddeed wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada migiyaa la talatay ee dhammaan een dadka khusayta iyo wasaaradaha line ministerska ah ee wali hasaartaya een wareegtadu laka mamnuuco een inii la hadejiye laku ganacsada een la adeegsada bacdo halka mar ah een ogna inii oo dadka ganacsatada iyo dadka bulshada u baahan yihiin waqti marka een waqti yara siini een ilaa iyo wali liingobadahe kowda janaay lama kun labaatan iyo shanta Een, maalinta kowda janaay een, lama kun labaatan iyo shantii ayaa bilaawatay guud ahaan deegaanada koonfur galbeed wali laku mamnuucay een, eh, soo saarista soo dejinta qaybinta iyo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo walku mamnuuci malka adeegsado karo malku ganacsado karo mal sheeno karo Een, dadweynaha een, deegaanada maamulka koonfur galbeed wali in sheegane ogeysiyaane inii awaamirta kubati een, oo ay wareegtadu un haddaha saarne la dhaqangeliyey een, eh, wasaaradda ganacsiga saas oo kale yaana wareegtaha saaran doonta oo koonfur galbeed Eh, wasaaradda maaliyadda saas oo kale ganacsatada hadajiyow malku canshuuri doono Een, eh, wasaaradda amniga saas oo kale awaamiraa saaran doonta rugta ganacsiga een, xeer ilaalinta iyo garsoorkana wali faraanaha insha allah migi waqtigaas la deer iyo taliska booliiskaba oo gobolada sideeda gobol baybako iyo gedabe inay awaamirtaas fuliyaan Go-aanka ka soo baxay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya ay go'aano ka soo saartay bacaha.